allaha u naxariistay fanaanka axmeddey abubakar mubaarag alcamaari oo ka tirsanaa fanaaniinta ugu caansan hobollada waaberi ayaa maanta ku geeriyooday degmada shibis ee gobolka banaadir fanaanka ayaa burburkii ka dhacay dalka kadib waxa uu u qaxay dalka yemen halkaasuu sannado badan ku maqnaa waxaana magaalada muqdisho uu ku soo laabtay dabayaaqadii sanadkii labada kun iyo shan iyo tobankii isagoo muddo ku xanuunsanaa hoyga uu ka deganaa muqdisho geerida fanaanka ayaa waxa ay si weyn u taabatay qaybaha kala duwan ee bahda fanka soomaaliyeed waxaana ay ka warbixiyeen taariikhdii axmedey abuubakar iyo waxyaabaha ay ku xasuustaan abwaan siciid maxamed xarawe oo ka tirsan rugcadaaga fanka soomaaliyeed ayaa si kooban uga hadlay kaalintii uu fanka ku lahaa axmedey abuubakar inaa lilahi waa inaa ilaahay raajicuun axmedey abuubakar heesaagii weynaa allah weyne laxamiistii weynaa allah weyne yacnii isyaanitadii weynaa oo ilaa iyo isticmaarkii waagiisi dambe konton iyo siddeed iyo konton iyo sagaalkii soo heesayey maanta waa geeriyooday waana loo soo sheegay gurigiisu ku geeriyooday shibis buu ku geeriyooday waxaan uga tacsiyeynaynaa ummadda soomaaliyeed fanaaniinta soomaaliyeed iyo ehele iyo carruur iyo wixii eyr oo u dhow oo dhan iyo waarid wixii u dhow oo dhan waa uga tacsiyeynaynaa allah u naxariisto axmedday abubakar aniga isagoo heesayaan anuu fanka soo galay heesatan la yidhaahda banaadir oo heelooyinkii ka mid ah laxankeeda ninkii dhisay waaye waagii heelooyinkay jireen intaasna heesaha wuxuu qaadayey kuwa reer banaadirka iyo kuwa kale intaba wuu qaadayey haddee in laga sheekayn kara maaha laga sheekayn kara maaha allah u naxariisto ninkaas sidoo kale faadumo cali jaamac nakruuma oo ka mid a fanaaniintii hobollada waaberi ayaa ka warbixisay waxyaabaha lagu xasuusan karo marxuum axmedey abuubakar ayaan dhaweyd baan isku haynay inaan u tagno oon dad badan u wadanno oon u tagno laakiin naftu meelay jirta ilaahaybaa og waxaan ka xasuustaa axmedey inuu ahaa nin fanaana oo afgaaban oo cod macaan oo la jecel yahay oo annagu weliba si gaar ahaaneeda aan u xasuusan doonno taariikhda waxaa leey ninna ma doonto ninna ma diido ayadaas qorta wuxuu ahaa maxay ahayd axmedey abuubakar waxaa garan doona taariikhda xusi doonta dalku dadkuna waa ogyihin dalkana waa lagu ogyahay laakiin waxaan ka xumahay oo aan aada uga xumahay yacni siduu ku dhintay oo ilaahay horta habeenkaas iyo maalintaas maxay ahayd ma dhaafeen laakiin xoogaa xanaana la-aanta weliba xagga iyaga uusan naga helin ayaan ka xumahay barkee waxa weye ninkii qofku markuu dhintay dheer oynaa markuu nool yahay uma oyno waxaan ku xasuustaa heestii taariikhda ahayd oo ku galay taariikhda axmedey abuubakar oo ahayd qaahira heestii qaahira oo jacaylka ahayd oo weliba jacayl ma ahayn iska yeelyeele dhacday ahayd run ah taasaan ku xasuusana oo weliba tiyaatarka dhexdiisa ka dhacday fanaanka axmedey abuubakar oo in muddaa ku xanuunsanaa magaalada muqdisho ayaa qaar ka mida fanaaniintu ii sheegeen in fanaanka oo markii hore aragga naafo ka ahaa uu gadaashiina maqalka beelay sida ay tilmaamayso xaali cismaan faarax oo ka tirsan hablihii ay berisamaadkii soo wada shaqeeyeen waxaan kaloo ka sheegaya axmedey abubakar wuu sii qaxay wuu soo qaxay wuu indhalaa markuu qaxayay wuu indhalaa markii dambeu soo qaxayeyna oo puntland ku soo horreeyey yeman ka soo qaxayna oy reer puntland gacanta ku qabteen oy si fiican u soo dhoweeyeen wuxuu ku darsaday muxuu ahaa indhala'aantii dhegala'aan nafla'aan sii carar soo carar ah iyo xanuun buu ku darsaday dabadeedna puntland wuu ka mahad sheeganayeen bunday hayeen maalintii uu soo baxayay isagaiyo cayladii la socotay soo qaadnay markaan soo qaadnay beexaani guriga kasoo horjeeda maxay ahatay degmadaanu geynay tabari kumay jirin annagu markii waanu qayldhaan baanu dirnay wasaaradaanu la hadalnay wixiisi baaq dowladda hala maqashiiyo ummadana hala maqashiiyo wixiisi waa inuu wax degdega u hela nafaqa degdega iyo daryeel degdeg wax dambeoo hadalhaya maanaan arkin saanaa u dooroon saasay ku wada dhimanayaan sariirahay ku wada dhimanayaan cid daryeelshaa ma jirto annaga dowlad baa fankeenna iyo dadkeenna taariikhaha le ee waaweyn daryeeli jirtay iyo kii bukoodaba annaga yeeli jirnay subaq jirtay baaqi jirnay annaga isma hayno daraxumuu u dhintay waxaan leeyahay allah u naxariisto samiri iimaanna allah naga siiyo ilaahay wuu u dooray saasaana lagu wada dhimanaya ayaad ku dhimanaysaan baadii fankooy is ogaada riwaayadihii uu fanaanku wax ka jilay oo u badnaa kuwo banaadiri ah ayaa waxaa ii dul maray xasan abuukar cali baydhabo oo ka mid ahaa wariyaashii ka howlgeli jiray golaha murtida iyo madadaalada ruwaayadihiisa waxaa ugu horreysay sidaan u garanayo ruwaayadii la dhihi jiray luul iyo leyla axmedii cabdigaashan ereyadeeda uu lahaa marka luul iyo leyla kadib wuxuu hi alalaaska arooska maxaa eedalax keenay iyo karfantii jacaylka inta badan axmedey ruwaayadihiisii banaadiriga waxay ahaayeen kuwo uu alifay eh, axmedey cabdigaashan door weynna waa uu ku lahaa axmedey markii dha- qaxa uu dhacayna wuxuu u qaxay eh, yemen dabadeetna waxa uu markii yemen wax ka dhacayna uu yimid magaalo eh, garowe halkaas oo reer puntland ay ugu gurmadeen dhinaca kale war qoraal ah oo ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ayaa loogu tacsiyeeyey eheladii uu ka geeriyooday marxuum axmedey abuubakar waxaana uu ifka uga tegay marxuumku xaas iyo sideed carruura ugu dambayntii fanaanka cabdulaahi shariif baastow oo ay marxuumka u wada qaxeen dalka yemen ayaa iiga werbixiyey waxyaabaha uu ku xasuusto axmedey abuubakar Ee, aniga axmeddey abubakar alcamaari allah u naxariista waxaa isla joogna yemen nin oo culus oo ahay hobalada waa beri ah fanaaniinta lajanka oo ku jiraa mu'adanna waa ahaa masaajidka oo yemen oo dejiyi jiray basaatiin Ee, waxa lagu xasuusta waxaa ka mid ah ee, heese badan wadani iyo wuxuu qaaday iyo nabi ammaan iskugu jira heesta oo- oo oo nabi ammaanka howlada waa beri gabdhaha la qaadayaan ilaahiisa indhiya nabigii arko maxamed adiga ammaan leh yaa maxamed
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho